بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ودرسيغاني كوبي سغاشناد كتاب كسيرة الرحيق المختوم درسيغاني وحو هريا العهد المدني xilligii madiina uu rasuulku sala allahu calayhi wasalam usoo hijrooday maalintuu usoo hijrooday ilaa maalintuu geeriyooday inta u dhaxaysa oo saddex iyo toban sano ah dhacdooyinkii waaweynaa ee noloshiisa ku saabsanayd ayuu ka sheekeynayaa qeybtani darsigan kii ka horreeyana waxaan ku sheegnay in tani ay saddex qaybood u qeybsan tahay saddex xilli xilliga koowaad waxaa la yidhaahdaa waa marxalatu tasiisi almujtamaci alislaami markii la dhisayay bulshadii islaamka marxada waxayna ku dhammaatay maalintuu nabigu soo hijrooday kasoo bilow ilaa sanadkii lixaad ee hijrada sala allahu calayhi wasalam xilliga ku-xigaana wuxuu ahaa marxalatu sulxi maca alcaduwi alakbar cadowgii koowaad uu islaamku lahaa oo quraysh ahayd ama reema ka ahaa markii lala heshiiyey oo sulxu xudeybiya lala galay ilaa maalintii laga qabsaday maka marka waa sanadkii lixaad iyo ilaa kii sideedaad inta u dhexaysay labadaas sano taasna waxaa caan ka ahayd mukaatabatulmuluuk boqorada adduunka la yaqaanay inuu rasuulku dacwada gaadhsiiyo warqado u qoro iyo wixii quraysh ka soo hadhay ee cadow ah ee carabta ah in iyagana meel la saaro marxaladay dambena waxay ahayd ama saddexaad ama xil xilli furkii saddexaadi wuxuu ahaa marxalatu istiqbaali lwufuudi wa dukhuuli nnaasi fii diin illaahi afwaajan markay dadku diinta ilaahay koox koox usoo galayeen waxayna ka bilaabatay markii maka la qabsaday oo maka la furtay ilaa uu rasuulku ka geeriyoodo marka saddexdaas marxaladood oo saddex iyo toban sano socotay ayaa ayaa inoo hadhay oan ka sheekeynaynaa insha allahu tacaala waxyaabihii waaweynaa ee dhacay xayaatadii iyo noloshii rasuulka sala allahu calayhi wasalam sukaanu lmadiinati wa axwaaluhum cinda alhijra magaalada madiine markuu rasuulku soo gaadhay isaga oo maka kasoo hijrooday sidee bay ahayd dadkuse siday ahaayeen dadku imise u qeybsanaayeen say xaaladoodu ahayd lam yakun muusan ahayn macna alhijrati hijrada micnaheedu hijradu waxa weeye dalkaagii ood ka tagto oo dal kala aado hijrada islaamku waxa weeye waxaad u aadaysaa diintaada darteed ayaad uga tegaysaa dalkaagii waa lagugu cidhiidhi ayaad dareentay diintaadii baa lagugu cadaadiyey markaasaad meel aad diintaada ilaahay ku caabudi karto ood u qaxdo halkaasaa la yidhaahdaa laakiin hadda hijradu micno kaley leedahayoo meeshaad nabadgelyo ka weydi iyo meeshaad nolol ka weydi iyo saasaa loo qaxaa hadda hijradu saas wey lam yakun muusan ahayn macna alhijrati hijrada micnaheedu adtakhallusa in laga soo farabaxsado wax kugu dheganaa wey takhaluska waxaa la yidhaha sidiisa dhan wax kugu dheganaa ood kasoo farabaxsato ilaan cadow baa haystay rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo asxaabtii cadow baa ku dheganaa oo inay baxaanna aanu ogolayn inay diintooda ku dhaqmaanna aanu ogolayn kuwaas oo laga soo hoos baxo oo adtakhallusa inay kasoo farabaxsadaan wal firaara inay kasoo cararaan oo ay kasoo baqdaan min alfitnati fitnadii fitnada marka islaamka laga hadlayo diinta islaamka ama qur-aanku markuu fitno leeyahay oo dhan fitnada micno badan bay leedahay asalka fitnadu waxa weeyaan waxa weeye saafigarayn yaa fitnada la yidhaha oo haddii macdan ama dahab ama wax la mida inta dhulka laga soo bixiyo waxaasna ay ku jiraan waxyaabo kale oo cari iyo waxaan ka mid ahayn si kii saafiga ah loo soo saaro dabka ayaa la geliyaa markaasaa la tumaa ama waa isaga dhanba waa la dhalaaliyaa marka la dhalaaliyo oo inta kuleylka laga badiyo biyo loo bedelo ayay kala baxayaan macdan walba qeyb gooni ayuu u bixi marka waa qaab wax lagu sifeeyo sifayn waaye marka taana waa loo jeedaa mar oo dadka muminiinta marka la imtixaanayo dhibaato ay ku dhacayso oo lakala rab la rabo in la kala saaro kay ka dhabahayd diinta islaamka iyo kaysan ka dhabahayn taa fidna waa la yidhaah waxaa ka mid a masalan aayadda kusoo aroortay axasiba annaasu an yutrakuu an yaquuluu aamanna wahum laa yuftanuun taas waa midda lagu kala saarayo muminka ay ka dhab tahay iyo kaysan ka dhab ahayn laakiin waqaatilum xataa laa takuuna fitna iyo marka la leeyahay fitnada markan waxaa loo jeedaa al-iddihaadu diini waxaa loo yidhaah qofka oo la yidhaahdo diintaada laga fidneeyo diintaada ma haysanaysid diintaadii keli eeta oo lagu cadaadiyo colaad kale laguma qabo laakiin diintan aad haysato ayaa lagugu cadaadinaya oo lagugu dili fitnadu taa wey walfiraaru inay kasoo cararaan min alfitnati fitnadii ama cadaadiskii lagu saarayay caqiidadooda daraaddeed fa xasbi oo keliyata maysan ahayn yacnii in lala soo cararo uun dacwadii oo keliya ma ahayn ujeeddo kalena way jirtay oo waxay ahayd maxay tahay ujeeddadii bal iska dhaaf inay taa ahayd oo keliyatee taasna way ahayde kaanat alhijratu hijradu waxay ahayd tacni tii ujeedda maca haadaa tan hadda aan sheegnay oo inuu qofku diintiisa la soo cararo iyo caqiidadiisii inuu la soo cararo iyaday taasina jirta waxaa kaloo jiray tacaawunan bay ahayd iskaashi laysu kaashanayo calaa iqaamati mujtamacin jadiid in la dhiso oo la taago bulsho cusub fii beledin dhulna laga taago bulshadaa cusub dhulkaasoo aaminin oo nabada walidaalika sidaa daraaddeed baa asbaxa waxay noqotay fardan farad ayay ku noqotay fardi waxaa la yidhaahdaa marka laga hadlayo diinta islaamka wax haddaad samayso abaalgud aada ilaahay agtiisa ka helayso haddii aadan samaynina aada ciqaab mudanayso kaasaa la yidhaha fard waa sida salaada oo kale iyo zakada iyo xajka iyo waxyaabaha wooyina islaamka waa furuud baa la yidhaha iyadaa waxay usii kala baxaysaa marka furuudulkifaaya furuudul cayn iyo usii kala baxaysaa marka markuu nabigu usoo hijrooday magaalada madiina muslim kasta inuu maka intu meeshuu jooga intuu kasoo hajiray inuu madiino yimaado farad bay ahayd ruuxa aan yeelin isagoo awood ulana wuxuu ahaa ruux dembi weyn galay buu ahaa walidaalika sidaa daraaddeed baa asbaxa waxay noqotay fardan farad arrin qasab ku ahoo xagga alla subxaana wa tacaala looga waajibay calaa kulli muslimin muslim kasta lab iyo dhadig labadaba oo yaqdiru awood u leh cala alhijrati inuu soo hijroodo waxaa waajib ku noqotay an yuhaajira inuu soo hijroodo oo wayushima uu ka qayb qaato fii binaa'i haada alwadan aljadiid waddankankada cusub ee hadda dhismaya dhismihiisa inuu ka qayb qaato oo wayabdula uu dhiibo juhdahu inta uu tabar leeyahay oo dhan isagoon waxba hagranin wayabdula uu dhiibo juhdahu in alla intii awood uu leeyahay uu ku dhiibo fii taxsiinihi dhulkan hadda la degay ee la dhisayo iyo bulshadan la dhisayo waardiyeyntiisa iyo ilaalintiisa iyo difaaciddiisa taxsiin waxaa weeye xisni bay ka timid xisniguna waxaa weeye waa derbiyada waaweyn derbiyada dhaadheer ee adag ee cadowga maaragtay looga gabbado ee la yskaga celiyo fii taxsiinihi bulshadaa cusub ee dhismaysa difaaceeda iyo wa rifcati sha'nihi iyo magaciisa inuu sare u qaado magaca uu leeyahay sha'niga waa magaca iyo umuurtiisa iyo iyo horumarkiisa walaa shaka haba yaraatee wax shaki oo ku jira ma leh oo cid dood ka qabta ma leh ana rasuula allahi in rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam kaana u ahaa huwa isaguba alimaamu hogaamiyaha alimaamu imaamka waalqaa'idu hogaamiyaha waalhaadi ho- hanuuniyaha fii binaai hada almujtamac bulshada ayadaa dhisideeda rasuulka ayaa hogaanka ahaa wa kaanad waxay ahayd ilayhi isaga asimatu lumuuri arrimaha oo dhan taladooda arrimaha oo dhan arrin kasta oo ku saabsan bulshadaas ha yaraato ha weynaato nabiga ayaa maamulayay nabiga ayaa go-aankeeda gaadhayay Ee, ereygan asimat lumuur azama micno badan bay leedahay laakiin asalkeeda wuxuu ka yimid azama ee cadda wuu qaniinay weeye wuu qaniinay aad baa ereygan loo adeegsadaa azma azamaat azma iqtisaadiya azma siyaasiya azma ijtimaaciya wax walba azama aad bay loo adeegsadaa kelmad een, carabiga marka waa mushkilo waaye asalkeeduna wuxuu ka yimid qaniyo ayuu ka yimid maxaa jira marka la leeyahay azma iqtisaadiya waa qaniyo dhaqaale iyo mid bulsho waa dhibaato micnaha kale ay leedahayna waxa weeyaan alxifaadu ilaalin marka markan hadda waa ilaalintii azamatu lumuuri arrimaha oo dhan ilaalintooda waxay iska waxay kusoo urureysay kusoo hoorsanaysay rasuulka sala allahu caleyhi wasalam wa kaanad waxay ahayd ileyhi rasuulka xaggiisa azamatu lumuuri arrimaha bulshadaa dhismaysa iyo dowladdaa dhismaysa umuuraheeda oo dhan ilaalinteeda rasuulka ayay kusoo urureysa oo iska lahaa bilaa nisaacin cid ku haysataana isagaysan jirin oo kula murmaysa waladiina kuwii qaabalahum uu qaabilay rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalama fi lmadiinati dadkii uu madiine ugu yimid rasuulku markuu soo hijrooday sala allahu calayhi wasalam uu magaaladii madiine yimid dadkii uu madiine ugu yimid ee madiine ku noolaayay kaanuu waxay ahaayeen calaa halaathati asnaafin saddex qaybood ayay ahaayeen saddexdaasoo yakhtalifu wuu ka duwan yahay axwaalu kulli waaxidin minha mid kasta oo saddexdaa ka mida umuuraheedu binisbati ila al aakhari haddii qolyaha kale loo eego uu ka duwan yahay ikhtilaafan ka dunaan uu ka duwan yahay waadixan oo cad yani saddex qolo oo aan isku shuqul lahayn oo kala duwan yihiin umuurahoodu ayay ahaayeen wa kaana wuxuu ahaa rasuulku sala allahu calayhi wasalama yuwaajihu kii kula dhaqma binisbati ilaa kulli sinfin saddexdaas qaybood mid kasta oo kamida oo minhaa saddexdaas kamida mid kasta oo kamida kii kula dhaqma masaa-ila arrimo ayuu kala kulmayey amuu kala kulmayey dhe wakaana waxaa rasuulku sala allahu caleyhi wasalam yuwaajihu kii kala kulma waajahada waxaa la yidhaah waa wixii kaa hor yimaada dee ood wejiga saarto waajaha adigana wejigaa saartay waxaa kalena wejiga ayay kusoo saareen oo iska hortimideen wuxuu kala hor iskala hor imanayeen waxaad iskala hor timaadaan weeyo adiguna aad wejiga saartay iyaguna kusoo saaray saasaa muwaajaha la yidhaahdaayo waxay ka mid tahay waxa loo yaqaana afcaalu lmufaacala afcaasha la wada sameeya hal qof uusan samaynine laba qof ama laba dhinac ay sameeyaan sida qaatala waa la dagaalamay takhaasuma waa la dooday waxaasoo dhan laba qolo ayay ka dhexdhacdaa waajahaduna waa sida wa kaana waxaa rasuulku yuwaajihu kii ay isla soo qaabilaan ama uu kala la aado ama uu kala kulmo intaba waad dhihi kartaa binisbati ilaa kulli sinfin nooc kasta ama qeyb kasta oo minhaa saddexdii ka mid a masaa-ila umuuro ama arrimo cadiidatan oo badan ayuu qolo walba ka waajihi jiray uu kala kulmi jiray oo geyra almasaa'ili arrimihii ama umuurihii aan ahayn allatii umuurahaasoo kaana u ahaa rasuulku yuwaajihuhaa kii kala kulma binisbati ila al aakhari midda kale warka oo kooban waxa weeye saddexdaa qole umuuraha uu rasuulku sala allahu calayhi wasalam kala kulmay way kala dunaayeen aan fiirina saddexdii maxay yihiin wahaadihi tantada al asnaafu ee noocyada ah ama qeybaha ah athalaathatu ee saddexdii hiya waxay tahay kow asxaabuhu asxaabtiisi ereyga asxaabta muhiim weeye asxaab waxaa la yidhaahdaa ama saxaabi waxaa la yidhahdaa qofkii isaga oo mu'min ah oo muslim ah oo nabiga rumeeyey oo diinta islaamka qaatay rasuulka la kulmay intuu noolaa ay nolol isku soo gaadheen islaamnimadiina ku dhintay kaasaa saxaabi la yidhaha marka asxaabuhu asxaabtiisii asafwatu ee xulka ahaa ilan waa intii madiine maalintaa joogtay oo muhaajiriin iyo ansaari waa xulka waa inta islaamka xambaartay weeye difaacday alkiraamu ee sharafta badnaa albararatu ee baariyaasha ahaa ee dhega nuglaa weeye ilaah iyo rasuulkiisaba u dhega nuglaa sala allahu caleyhi wasalam oo radia allahu tacaala canhum allah ka raalli hada iyagi kuwaasi waa qolo si qaab iyo umuuro oo loola dhaqmo ayay leeyihiin qeybta labaadna waa almushrikuuna waa nimankii mushrikiinta aladiina kuwaasoo lam yu'minuu bacdu weli aan rumaynin oon islaamka soo gelin wahum iyaguna min samiimi qabaa'ili lmadiinati magaalada madiina qabaa-ilkeeda ama qabiilooyinkii degan oo awsi khasraja waxay ka mid yihiin ee asalka ah samiim waa asalka dadkooda asalka ah ee dhaladka ah weeye dhaladka ah qolada saddexaadna waa alyahuudu yahuudda saddexdaa qolo ayaa marka deganayd madiine markuu rasuulku u haajiray saddexdaa qolo mu'miniintii oo asxaabta ahayd oo muhaajiriin iyo ansaara mushrikiintii carabta ahayd oo aws iyo khasraj jahon weli soo islaamin iyo yahuuddii saddexdaa qol ay ahayd walmasaa'ilu umuuraha ama arrimaha allatii arrimahaasoo kaana uu ahaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam yuwaajihuhaa kii la kulma la kulma arrimihuu la kulmayey oo ahayd inuu la dhaqmo uu maareeyo binisbati ilaa asxaabihi haddii loo eego asxaabtiisii oo muhaajiriin iyo ansaara huwa arrintaasi maxay tahay anna duruufa almadiinati magaalada madiina magaalada madiina duruufteedii darfiga haddaad maqasho darf duruuf waxa weyan waa jamcu darfin darfigu wuxuu noqdaa waa weel horta sidiisa dhan darfi haddaad maqasho waa weel af carabiga marka weelkaasoo noqon kara waqti iyo makaan darfi zamaan iyo darfi makaan marka hadda duruuf bay soomaalidu iska tiraa duruuf ba ay haysataa lacag la-aan ba ay haysa ayuu ka wadaa duruuf baana haysa yidhaahdaan oo kelmadani waa kelma aad ay u isticmaalayaan reer magaalku duruuf ba ay haysa waxaa laga wadaa uun duruufta waa xaaladda zamankaas waqtigaa iyada ah makaanka iyo meeshaa la joogo marka labadiiba way kulansanaysaa darfi zamaan iyo darfi makaankii yacni waqti mucayana waa markuu rasuulku usoo hijrooday waa zamaankii makaankana waa madiina dadkuna waa asxaabtii gaar ahaan hadda wuxuu carabka ku dhisi dhufanayaa dadkii soo hijrooday ee muhaajiriinta ahaa duruuftooda marka xaaladahoodii marka xaalad bay noqonaysaa walmasaa'ilu arrimihii allatii arrimahaas ama umuurahaasoo kaanu ahaa rasuulku yuwaajihuhaa kii wajaha ee la dhaqma ee ay ka hor yimaadeen binasbati ilaa asxaabihi huwa arrintaasiba waxay tahay anna duruufa almadiinati magaalada madiina xaaladeedu xaaladda ay ku nool yihiin dadkii muhaajiriinta ay kasoo hijrooday maka weeye binisbati ilayhim iyaga haddii loo eego kaanad waxay ahayd takhtalifu mid ka duwan tamaaman si dhammaystiran boqolkiiba boqol ayaad dhihi kartaa caniduruufi xaaladihii allatii xaaladaasoo maruu biha ay soo mareen fii makata maka ay kusoo mareen yay ka duwan tahay boqolkiiba boqol maxaa jira fahum iyagu waa kuwii soo hijrooday ee muhaajiriinta ahaa eh fii makata magaalada maka markii ay ku sugnaayeen wa in kaanad haba ahaato tajmacuhum tay kulmiso kalimatun weedh jaamicatun oo wax wada kulmiso oo kulligood ay wada leeyihiin inkastay kelmadaasi jirtay oo wa kaanuu ay ahaayeen yastahdifuuna kuwa bartilmaameedsada hadafan bartilmaameed waaxidan oo keli ah yacni duruufahood isku mid baan dad caraba oo quraysh u badan oo magaaladooda iska degan oo ruux walba nolol maalmeedkiisi iyo wuxuu kusoo noolaan jiray haysta oo qabaailkooda ka mid ah yay ahaayeen bal marka hore kadib way soo wada islaameen waa xaalad kale oo ka wada dhexaysa kadib waa lagu wada kacay oo waa la fara saaray oo xumaan oo dhan baa lagula kacay oo waa la go-doomiyey taasna waa xaalad kale oo ay ka mid ahaayeen ay ka mid isnaayeen ilaa hase atee annahum iyagu kaanuu waxay ahaayeen mutafariqiina kuwa kuwa firidhsan oo ku kala tagsan mutafariqiina kuwa ku firidhsan fii buyuutaatin guryo shataa oo kala duwan nin waliba gurigiisa ayuu ku noolaa maqhuuriina iyagoo ah niman laga adkaaday adillaa-a oo la tunjileecsaday dulli bay ma dhihi karna way dulli bay ahaan asxaabtii ma dhihi karne adillaa-a maqhuuriina niman laga adkaaday oo laga awood batay oo la awood sheegtay adillaa-a oo maaragtay daliilka waxaa la yidhaha qofka wuxuu raba aan samaysan karayn wixii uu jeclaa iyo wuxuu rabay aan maaragtay ku dhicin inuu samaysto inuu sameeyo adillaa-a oo la tunjileecsaday matruudiina oo la caydhsaday oo guryahoodii iyo noloshoodiiba laga soo caydhsaday lam yakun muusan ahayn lahum iyaga min al amri talada shay-un waxba taladana waxba mayna ku lahayn wa inamaa kaana wuxuu ahaa al-amru taladu iyo go-aanada magaalada madiine ee meeshay ku noolaayeen waxaa iska haystay oo maamulaya biyaddi acdaa'ihim nimankay colka ahaayeen oo abujahal madaxda u ahaa gacantooda ayay ku jirtay taladu nimankaa ay colka ku ahaayeen fi diini diinta ay ku ahaayeen bas diin bay ku culoobeen maahane colaad kale ma dhex oolin falam yakun muusan ahayn haa-ulaa'i almuslimuuna muslimiinta kuwaasihi oo magaalada maka ku noolaa ma aysan ahan yastatiicuuna kuwa awooda an yunshi-uu inay dhisaan intay bilaabaan an yunshi-uu inay bilaabaan oy dhisaan mujtamacan bulsho islaamiyan oo islaam ku dhisan jadiidan oo cusub bimawaadihi qalab dhismeedkiisa ay ku dhisaan bimawaadihi mawaadda waxaa la yidhaahdaa qalab dhismeedka wax wax lagu dhiso shimintada iyo dhagaxa iyo dhoobada iyo waxaas bimawaadihi qalab dhismeedkiisa lagu dhiso allatii qalab dhismaadkaasoo laa yastaqni uusan ka maarmayn canhaa qalab dhismeedkaas ayu mujtamacun insaani bulsho kasta oo bani aadam oo fil caalam caalamka ah qalab dhismeedku kan hadda muxuu yahay waa insaanka naftiisa insaanka insaanka ayaa bulshada lagu dhisaa insaankaasaa mabda iyo mabaadi ayaa la cabsiiyaa oo la dhansiiyaa saasuu ku dhismayaa walidaalika sidaa daraaddeed baan waxaan aragnaa walidaalika sidaa daraaddeed baan naraa waxaan aragnaa asuwar almakiya suuradaha maka kusoo degay ee makiga ahi taqtasiru inay ku gaabsatay ama ay ku gaabsato calaa tafsiili almabaadi alislaamiya mabaadi'da ama tiirarka islaamka inay kala dhigdhigto uuna ay bayaaniso ay caddayso iyo wacala tashriicaati iyo waxyaabaha la jideeyey tashriicana waxaa la yidhaha waxa laguu jideeyey ood ilaahay ugu dhowaanayso oo saas yee lagu yidhahdo waa salaadii iyo iyo wixii la mid a wacala tashriicaati iyo wixii shareecada ahaa ee la jideeyey allatii waxyaabaha la jideeyey oo yumkinu ay suurtagal tahay alcamalu bihaa inuu ku camal falo in lagu camal falo likulli fardin ruux walba waxdow keligii tashriicaadka fardiga ahee halka qof khuseeya ruuxa khuseeya ayay u badnaayeen tashriicaadkii maka kusoo degay iyo wacala tarkiibi in la isjeclaysiiyo fil biri wanaagga waalkhayri khayrka wa makaarimi alakhlaaqi iyo akhlaaqda wanaagsan iyo watarhiibi in laysku cabsigeliyo oo laysaga digo caniradaa-ili waxyaabaha qurunka ahee dembiyada qurunka ah ilan dembi oo dhan waa qurune iyo wadanaaya waxyaabaha liita marka halkaas yuu u badnaa amaa fi lmadiinati magaalada madiine markii la yimid oo loo soo hijrooday fa kaana wuxuu ahaa amru lmuslimiina muslimiinta taladoodu biaydiihim gacmahooda ayay ku jirtay mundu laga soo bilaabo awali yoomin maalintii ugu horreysayba iyaga gacantooda ay ku jirtay walam yakun ma uusan ahayn yusaytiru calayhim kii uu ku xukumo axadun cid oo min annaasi dadka ka mid ah oo ka gacan sarraysay oo iyaga ku maamulaysay oo wax ku qasbi kartay ma jirin wahaadaa kaas yacni wuxuu u jeedaa annahum iyagu qad aana waxaa la soo gaadhay lahum iyaga waxaa la soo gaadhay aana waxaa yimid oo la soo gaadhay xilligiisii uu yimid lahum iyaga an yuwaajihuu in ay maaragtay qaabilaan oy wejiga saaraan oy la dhaqmaan masaa'il alxadaara ilbaxnimada umuuraheeda walcumraani iyo dhismaha walmaciishati iyo nolosha waaliqtisaadi iyo dhaqaalaha walsiyaasiyati iyo siyaasadda iyo xukunka walxukuumati dowladnimada wasilmi nabadgelyada walxarbi iyo dagaalka intaasi soo maaha umuuraha ay dowladi qabato marka inay dowlad noqdeen waayo iyo wa an tufasala lahum in loo kala bayaaniyo oo loo kala caddeeyo oo loo kala dhigdhigo masaa'il alxalaali walxaraam umuuraha xalaasha wixii ah iyo wixii xaraam ah iyo walcibaadati iyo cibaadada iyo walakhlaaqi iyo akhlaaqda suuban iyo wamaa ilaa daalika wixii kale oo min shu-uuni alxayaati nolosha umuuraheeda ah ay aana waxaa u yimid oo usoo galay oo la soo gaadhay lilmuslimiina muslimiinta waxaa la soo gaadhay xilligii an yukawinuu inay dhisaan ama taagaan mujtamacan bulsho islaamiyan oo islaam ku wada salaysan kaasoo yakhtalifu ka duwan fii jamiici maraaxili alxayaati nolosha xilliye furadeeda oo dhan canilmujtamaci ka duwan bulshadii aljaahiliyati ee islaam la-aanta ahayd oo wayamtaasu ka soocan oyna isku qaldamaynin isku managedmanaynin can ayi mujtamacin bulsho kasta ayi bulsho kasta ka duwan oo yuujadu fi lcaalam alinsaani bulsho weynta adduunka ka jirtaba ka duwan oo wayakuunu ahaada bulshadaasi mumathilan kii matale ay ka dhex muuqato mumathilan kii mathile ay isagu ka dhex muuqato aw mujasidan kii jasad u yeela jurmi u yeela lidacwati alislaamiyati dacwada islaamka dacwada islaamka ee mabaadi'da ahayd yaa waxay ka dhex muuqataa afraad waa tadbiiq camali baa layidhi allatii kaasoo caana ay ku soo rafaadeen ay ku soo silceen ay dhadhamiyeen lahaa iyada daraaddeed dacwada islaamka almuslimiina muslimiintu alwaana noocyo kala duwan oo minan nakaali dhibaato wax loogu lagu quus qaato dhibaato lagu quus qaato waxaa laga wadaa waxa weeye dhibaato ruuxanka keliyata ma dhibayso dadka kale waxaa laleeyahay ku quus qaata yacni ciqaab kii umutay yaa loosii labanlaabaya si kuwa kale ay usii cabsadaan nakaalkaasaa la yidhaah alwaana noocyo kala duwanoo min annakaali ciqaab lagu quus qaato oo dadka kale lagu fuuqfuuq gooyo ah iyo walcadaabi jirdil iyo maskaxdil diilata cashri sanawaatin wax ka badan toban sano walaa yakfaa arrin qarsoon ma ah walaa yakhfaa ma qarsoomayo oo ma qarsoona anna takwiina ayi mujtamac samayn iyo dhisitaan bulsho kasta calaa haada namad qaabkaa isaga ah oo islaamka ah in lagu dhiso laa yumkinu inayna suurtagal ahayn an yastatibba inuu dego uu dhammaystirmo fii yowmin waaxidin hal maalin aw shahrin waaxidin ama hal bil aw sanatin waaxida ama hal sano inuu ku dhammaystirmo suurtagal maaha bal iska daaye inuu sanad iyo ku dhammaystirmo maalin iyo bil eh laabudda waxaa qasabahoo lagama maarmaana lahu arrintaasi si ay u taabagasho min zamanin tawiil waqti dheer ayay u baahan tahay waqtigaasoo yatakaamalu uu isdhammaystira waa takaamulka waxaa la yidhaah wax xagga iyo xagga intay ka yimaadaan iyagu isdhammaystira wax badan baa ka wada qeybgalaya waxaa dhisitaankiisa yatakaamalu uu isdhammaystiro fiihi dhismihiisa adtashriicu sharci la soo dejiyey sharci allah subxaana wa tacaala uu soo dejiyey iyo wataqniinu iyo sharcigaas sidii lagu fulin lahaa oo qaabkeeda la deeyay taqniinna waxaa la yidhaahdaa sharci jira sharcigaas qaabkii lagu fulin lahaa oo la dejiyo marka waxay hadda adduunyada waxaa la isticmaalaa sha- tashriiciina waxa weeyaan waa waa dastuurka qawaaniintiina waxa weeyaan waa taqniinkii waxa weeyaan sharci yaalla sidii lagu fulin lahaa qaabkii lagu fulin lahaa kow iyo wa tarbiyatu iyo in dadkii fulin lahaa lagu tarbeeyo oo lagu barbaariyo iyo wa tahqiifu iyo in dadka maskaxdooda la furo tahqiifna haddaad maqasho waa qofka oo maskaxdiisa la furo oo maaragtay cilmi laga buuxiyo iyo wa tadriibi iyo tababar iyo wa tanfiidi fulin shay-an fa shay-an in yar in yar maaragtay intaasoo dhan ay isu dhammaystiraan wa kaana allaahu alla wuxuu ah subxaanahu wa tacaala kafiilankii ku filan bi hada tashriici waxalla wixii sharci dejin ah alla ayaa ku filaa oo qur-aanka ayaa soo degayay wa kaana wuxuu ah rasuulullaahi rasuulka ilaahayna qaa'imankii isagu u taagan bitanfiidihi tashriicaas fulitaankiisa rasuulka u taagnaa iyo wal irshaadi ileyhi iyo inuu isagu dadka ku hanuuniyo uu ku farfiiqu idhaha saa ha la yeelo iyo wa tarbiyati lmuslimiina muslimiinta oo lagu barbaariyo ta- tashriicaas iyo shareecadaas siday u fulin lahaayeen iyo wa taskiyatihim iyo hufidooda oo laga ilaaliyo oo laga dahiro wax kasta oo xun baa laga wadaa wax kasta oo xun sida maryaha looga maydho wasakhda ama wasakhda looga ilaaliyo yaa muslimiintana looga ilaalinayo rasuulkana uga ilaalinayo diintuna uga ilaalinaysaa wax kasta oo xun xuntuna waa dembiga dembiyada waxa xun ah oo wasakhda ah alla wuxuu yidhi wifqa daalika sitaa waafaqsan huwa alleh alladii kii weeye alleh bacatha soo diray fil ummiyiina kuwii ummiyiinta ahayn waxna qori jirin waxna aqrin jirin rasuulan rasuul buu usoo diray rasuulkaasoo minhum iyaga ka mid oo ka dhashay kaasoo yatluu calayhim yatluu u meeriya oo ku dul aqriya calayhim korkooda aayaatihi alla aayaadkiisa qur-aanka ah wa yusakiihim oo haddana taskiyeeyo oo ka ilaaliya wax kastaoo xumaan ah uga diga kana celiya kana ilaaliya wa yucallimuhum bara alkitaaba qur-aanka bara iyo walxikmata sunnada sunnada bara wa kaana waxay ahaayeen asxaabatu asxaabtii ridwaanullaahi tacaala calayhim muqbiliina kuwa u wada jeestay calayhi rasuulka iyo qur-aanka ayay u wada jeesteen biquluubihim quluubtooda ayaa loola wada jeestay yataxallowna iyagoo isku qurxinaya taxalliga waxaa la yidhaha siday gabdhuhu isugu qurxiyaan maaragtay dharka iyo dahabka iyo iyo isugu qurxinayaan biaxkaamihi islaamka axkaamtiisa ayay isku qurxinayaan oo ka khashifi maayaan oo ka xishoon maayaane shareecada islaamka axkaamtiisay qaadanayaan wayastabshiruuna biha wayna ku bishaaraysanayaan waa isaga uu leeyahay waidaa tuliyat haddii la aqriyo calayhim iyaga aayaatuhu ilaahay aayaadkiisa haddii lagu aqriyana zaadathum iimaanan iimaan ayaa usii ziyaadinaysaa usii kordhinaysaa walaysa muusanan ahaan tafsiilu haadihi lmasaa'ili umuurahan oo la kala dhigdhigo kullihaa dhammaanteed min mabaaxitsi mowduucina waxaan qodobkan aan ka hadlayno meeshii lagu baadhaya ma aha fanaqtasiru waxaan kusoo gaabsanaynaa minha iyada calaa qadri xaaja kolba inta loo baahan yahay wallahu subxaana wa tacala aclam